cabdiweli maxamed cali oo ah wiil soomaali oo ka yimid waddanka hindiya ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidamada xukuumadda bangaladesh u qaabilsan ilaalinta sohdinta ay la wadaagaan waddanka hindiya wiilkan soomaaliga ahaa ayay dowladda bangaladesh ku eedaysay inuu waddankaasi ogolaansho la'aan geli rabay isagoo aan wadan dukumentigii laga rabay sida ay hadalka u dhigeen kadib ciidamada booliiska ee waddanka ayaa xabsiga u taxaabay maxamed musharaf xuseen oo ah taliyaha ilaalada ee magacooda loo soo gaabiyo b g b ayaa sheegay in ay sii wadaan howlgalladeeda lagu sugayo amniga xuduudaha la dagaalanka tahriibka iyo ka hortagga isgoosyada sharci darada ah waxaa xusid mudan in sagaal iyo tobankii maarso ee isla bishan aan ku guda jirno dhacdo tan la mid ah kooxaha ilaalada ee b g b ay qabteen saddex kale oo aan u dhalan waddanka oo ka kala yimid saddex dal kuwa oo doonayay inay si qarsoodi ah u galaan isla xadkaas bangaladesh oo keliya ma ahan meelaha ay ka socoto qabqabashada tahriibayaasha dalal badan oo ka tirsan qaaradda yurub ayaa xilligan aad ula dagaalamaya dadka tahriibayaasha ah ee dalkooda tegaya kuwaas oo mararka qaar gacanta u gala magafe halka kuwa kalena xabsiyada la dhigo si kastaba soomaali badan ayaa ku xeehan jeelasha dalal ay ka mid yihiin sacuudiga masar iyo liibiya oo ah halka ugu badan oo ay ku xihan yihiin tahriibayaasha kumanaan tahriibayaal ah ayaa waxay mar weliba naftooda halis u geliyaan si ay u gaaraan dalalka yurub iyo ameerika iyagoo raadinaya nolol dhaantamidda ay ku nool yihiin taas oo ugu dambayntii ayagoon gaarin hiigsigooda ku qurbaxa saxaraha iyo jeelasha shisheeye haddaba culimmada waalidiinta iyo waxgaradka bulshada ayaa waxaa la gudboon inay wacyigelin sameeyaan islamarkaana dhalinta uga digaan boholahan ay ku shalwanayaan